ciise goortuu dhinacyada kaysariya filiboo yimid ayuu xertiisii weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi dadku yay ku sheegaan wiilka aadanaha waxay yidhaahdeen qaar waxay yidhaahdaan yooxanaa baabtiisaha qaarna eliyaas qaar kalena waxay yidhaahdaan yeremiyah ama nebiyada midkood markaasuu wuxuu ku yidhi idinkuse yaad igu sheegtaan simoon butrus ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waxaad tahay masiixa ah wiilka ilaaha nool ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad barakadaysan tahay simoon inayonis waayo bini'aadmi tan kuuma muujin laakiin aabbahayga jannada ku jira ayaa kuu muujiyey anigu waxaan kugu leeyahay butros baa tahay oo dhagaxan ayaan ka dul dhisan doonaa kiniisaddayda oo albaabadii haadeys kama adkaan doonaan waxaan ku siin doonaa furayaasha boqortooyada jannada oo wax alla wixii aad dhulka ku xidho ayaa jannada ku xidhnaan doona oo wax alla wixii aad dhulka ku furto ayaa jannada ku furnaan doona markaasuu xertii ku amray inaanay cidna u sheegin inuu masiixa yahay lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo yooxanaa oo wuxuu kulligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay dharkiisu aad buu caddaan ula dhalaalay sidii midka dhulka wax ku caddeeya aannu u caddayn karin markaasaa waxaa iyagu u muuqday eliyas iyo muuseba waxayna la hadlayeen ciise markaasaa butros la hadlay oo ciise ku yidhi macallimow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno saddex waab aannu ka dhisno mid adankuu dhisaynaa midna muuse midna eliyas waayo ma uu garanaynin wuxuu ku jawaabo maxaa yeelay aad bay u baqeen kolkaasaa waxaa timid daruur oo iyaga haraynaysa daruurtiina waxaa ka yimid cod leh kanu waa wiilkayga aan jeclahay ee maqla isaga dhaqsiba goortii ay hareerahooda fiiriyeen mar damba ma ay arkin cid kale oo iyaga la joogta ciise keliya maahee markay buurta ka soo degayeen wuxuu ku amray inaanay ninna u sheegin waxay arkeen intaannu wiilka aadanuhu kuwii dhintay ka soo sara kicin dhexdoodii ayay hadalkii haysteen oo iska weyddiiyeen waa maxay ka soo sara kiciddii kuwii dhintay markaasay waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen culimmadu maxay u yidhaahdaan eliyas waa inuu horta yimaado markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waa run in eliyas horta imaanayo oo wax walba soo celinayo oo sidee uga qoran tahay xagga wiilka aadanaha inuu wax badan ku xanuunsan doono oo la nici doono laakiin waxaan idinku leeyahay eliyas waa yimid oo wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen siday uga qoran tahay wiilkii jinnigay qabay waa la bogsiiyey markay xertii u yimaadeen waxay arkeen dad fara badan oo la jooga culimmaduna wax bay weydinayeen kolkiiba dadkii badnaa markay isaga arkeen aad bay u yaabeen oo ku soo ordeen oo nabdaadiyeen kolkaasoo weyddiiyey maxaad isweyddinaysaan markaasaa dadkii badnaa midkood wuxuu ugu jawaabay macallimow waxaan kuu keenay wiilkayga jinni carab la' qaba meel alla meeshuu ku qabtoba wuu ridaa markaasuu afka ka xumbeeyaa wuuna ilka jiriqsadaa oo qallalaa waxaan xertaada ka baryay inay ka saaraan wayna kari waayeen markaasuu u jawaabay oo ku yidhi qarniyahow rumaysadka daranu ilaa goormaan idinla jiri doonaa ilaa goormaan idin dulqaadan doonaa ii keena isaga markaasay u keeneen goortuu arkay kolkiiba jinnigii waa gilgilay dhulkuuna ku dhacay oo laba legdeeyey isagoo afka ka xumbaynaya markaasuu aabbihiis weyddiiyey intee buu waxaan qabay kolkaasuu yidhi tan iyo yaraantiisii marar badan wuxuu ku tuuray dab iyo biyo inuu dumiyo laakiin haddaad waxaan samayn kartid noo naxariiso oo nacaawi ciise wuxuu ku yidhi haddaad rumaysan karaysid wax waluba waa u suurtoobaan ka rumaysan kolkiiba wiilka aabbihiis ayaa qayliyey oo oohin ku yidhi sayidow waan rumaysanahay iga caawi rumayso darridayda ciise goortuu arkay dadkii oo u soo ordaya ayuu jinnigii wasakhda lahaa canaantay oo ku yidhi jinniyahow carabka iyo dhegaha la'o waxaan kugu amrayaa ka soo bax oo kol dambana ha ku noqon jinnigii intuu qayliyey aad buu u gelgelay kolkaasuu ka soo baxay markaasuu wiilku noqday sidii mid dhintay oo kale sidaa darteeda dad badan baa yidhi waa dhintay laakiin ciise ayaa gacanta qabtay oo kiciyey markaasuu kacay ciise goortuu guriga galay xertiisii waxay goonni ahaan u weyddiiyeen annagu maxaannu u saari kari weynay wuxuu ku yidhi caynkanu wax kale kuma soo bixi karo tukasho iyo soon maahee ciise baa mar labaad dhimashadiisa sii sheegay markaasay halkaas ka tageen oo galiili dhex mareen mana uu doonaynin in la ogaado waayo xertiisii ayuu wax barayey oo wuxuu ku yidhi wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacangelinayaa wayna dili doonaan oo markii la dilo saddex maalmood dabadeed ayuu sara kici doonaa laakiin hadalkaas ayay garan waayeen wayna ka cabsadeen inay weyddiiyaan ishosaysiinta markaasuu yimid kafarna'um oo intuu gurigii joogay ayuu weyddiiyey maxaad ka wada hadlayseen intaad jidka ku soo socoteen laakiin way aamuseen waayo intay jidka ku socdeen waxay ka wada hadlayeen kan ugu weyn intuu fadhiistay laba iyo tobankii ayuu u yeedhay oo ku yidhi haddii qof doonayo inuu dadka u horreeyo isagaa ugu wada dambayn doona mididiin buuna u wada noqon doonaa ilmo yar ayuu qaaday oo dhexdooda joojiyey oo goortuu gacmihiisii ku soo qaaday ayuu iyaga ku yidhi ku alla kii carruurta kan la mid ah midkood magacayga ku aqbalaa wuu i aqbalaa oo ku alla kii i aqbalaa ima aqbalo wuxuuse aqbalaa kan i soo diray meeshaasuu ka soo kacay oo wuxuu galay soohdimaha yuhuudiya oo webi urdun ka shisheeya mar kale dadkii badnaa baa u soo ururay oo sida caadadiisu ahaan jirtay ayuu haddana wax baray ilmo yar yar ayay u keeneen inuu taabto xertuna way canaanatay laakiin ciise goortuu arkay wuu carooday oo wuxuu ku yidhi ilmaha yar yar daaya ha ii yimaadeene hana diidina waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyadii ilaah runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii aan boqortooyadii ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale meeshaas ma uu geli doono gacmihiisuu ku qaaday oo intuu calaacalihiisa saaray ayuu barakadeeyey nin dhallin yar oo hodan ah baa doonayey nolosha weligeed ah goortuu jidka u soo baxay mid baa ku soo orday oo intuu u jilba joogsaday ayuu weyddiiyey oo ku yidhi macallin wanaagsanow maxaan sameeyaa inaan nolosha weligeed ah dhaxlo ciise wuxuu ku yidhi maxaad iigu yeedhaysaa wanaagsanow mid wanaagsan ma jiro mid maahee kaasuna waa ilaah qaynuunnada waa taqaan waa inaanad sinaysan waa inaanad qurgoyn waa inaanad waxba xadin waa inaanad marag been ah furin waa inaanad waxba dulmin aabbaha iyo hooyadaana maamuus wuxuu u jawaabay oo ku yidhi macallimow kuwaas oo dhan tan iyo yaraantaydii ayaan dhowrayey markaasaa ciise intuu eegay jeclaaday oo ku yidhi wax keliya ayaa kuu dhiman tag oo iibi waxaad haysatid oo dhan oo masaakiintana sii oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal ee kaalay oo i soo raac hadalkaas ayuu ka qolbay wuuna baxay isagoo calool xun waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh hodanka faa'iida la'aantiisa ciise ishu wada mariyey oo xortiisu ku yidhi kuwa hodanka ah waa ku adag tahay inay boqortooyadii ilaah galaan xertiisii hadalladiisii bay ka yaabeen laakiin ciise mar kaluu u jawaabay oo ku yidhi ilmo yahow siday ugu adag tahay kuwa maalka isku halleeya inay boqortooyadii ilaah galaan nin hodan ah inuu boqortooyadii ilaah galo waxaa ka howl yar in owr irba duleelkeed ka duso aad bay u yaabeen waxayna isku lahaayeen haddaba yaa badbaadi kara markaasaa ciise eegay oo ku yidhi waxaannu uma suurtoobaan dadka waxbase uma aha ilaah waayo wax waluba waa u suurtoobaan ilaah kolkaasaa butros bilaabay inuu ku yidhaahdo annagu wax walba waannu ka wada tagnay waanna ku raacnay ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay ma jiro nin aawaday iyo injiilka aawadiis uga tegay guri ama walaalo ama hooyo ama aabbe ama carruur ama beero oo aan haatan oo la jooga helayn boqolaab guryo ah iyo walaalo iyo hooyooyin iyo carruur iyo beero wuxuuna la heli doonaa silic wakhtiga imaanayana nolosha weligeed ah laakiin kuwo badan oo hore waa dambayn doonaan kuwo dambana waa horrayn doonaan mar saddexaad ayaa ciise sii sheegay dhimashadiisa waxay ku socdeen jidka xaggii yeruusaalem ciisena waa hor marayey wayna yaabeen oo intay daba socdeen way baqeen kolkaasuu laba iyo tobankii haddana waday oo bilaabay inuu u sheego waxa isaga ku dhici doona oo wuxuu ku yidhi waxaynu ku soconnaa yeruusaalem wiilka aadanaha waxaa loo dhiibi doonaa wadaaddada sare iyo culimmada oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho waxayna u dhiibi doonaan dadka aan yuhuudda ahayn wayna ku kajami doonaan oo ku tufi doonaan oo karbaashi doonaan wayna dili doonaan saddex maalmood dabadeedna wuu soo sara kici doonaa oo intay jidka ku socdeen nin baa ku yidhi isaga waan ku raacayaa meel alla meesha tagtidba markaasaa ciise wuxuu ku yidhi dawacooyinku godod bay leeyihiin shimbiraha cirkuna buulal bay leeyihiin laakiin wiilka aadanuhu meel uu madaxiisa dhigo ma leh mid kalena ayuu ku yidhi isoo raac laakiin isagu wuxuu ku yidhi sayidow horta ii oggolow inaan tago oo aabbahay soo aaso laakiin wuxuu ku yidhi iska daa meydadku ha aaseen meydadkooda laakiin adigu bax oo boqortooyadii ilaah ku wacdi mid kale ayaa yidhi sayidow waan ku raacayaa laakiin horta ii oggolow inaan kuwa gurigayga jooga ku soo idhaahdo nabadgelyo ciise ayaa ku yidhi ma jiro nin gacantiisa mixiraad ka saara oo dib u eega oo u qalma boqortooyada ilaah kan aabbihiis iyo hooyadiis iga jecel ima istaahilo oo kan wiilkiisa iyo gabadhiisa iga jecel ima istaahilo kan aan isku tallaabtiisa soo qaadan oo aan i soo raacin ima istaahilo